Ururka dhalinyarada ee Waaberi Jarati ee Dhuusamareeb ayaa deeq raashin ah oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool xaafadda Waaberi ee Dhuusamareeb. Deeqdan oo ahayd wejiga labaad ee olole ballaaran oo loogu talagalay qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadda Waaberi ee magaalada Dhuusamareeb ayaa la gaarsiiyey qoysaskan. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Waaberi Jarati Bakar Macalin Cabdirasaaq iyo qaar ka mid a xubnaha ururka ayaa ka warbixiyey deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
hawsha afurinta fayskii labaad maxaa la yidhahdaa afurinta dadka maxaa la yidhahdaa walaalaha ah annagu ah ururka dhalinyarada waa bari charity organization waxaan maxaa la yidhahdaa qayb caawimaada ama afurin soo gaarsiinay walaalaha reer muuse waladi oo ahay dadkii roobka soo barakiciyey gurib inta gurigan inta barakac ku ah inta soo degay insha allah waxaan rajeynaya haddii aan la yidhaahdo inaan sii wadno hawshan asalaamu calaykum bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin suma salaatu wasalaam calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam annagoo ah dhalinyarada waberi charity organization ayaa fiiska labaad maantay waxaan rabnaa dadka walaalaha naga waxyo aan heli karna inaan ugu nimid weliba ayadoo aan sii wadi doonno waqtiga oo iska adag waxaan rabnaa dee wax dhaxaana ma aanan keenin meesha waxa dadka qaar oo dadka aan ugu talagalna taakoolada ina marka aan barnaamijkaas hadda qeybaha kamid a dadkii haddana qeybka qaybta labaad inaan maanta mar labaad haddana aan siino marka waa mahadsantihiin dhammaan dhammaan dhalinyarada iyo gudoomiyaha iyo waxa dhan aada u mahadsantihiin gudoomiyaha xaafadda waaberi ee dhuusamareeb safiye muumin ayaa uga mahad celisay ururka dhalinyarada waaberi sida ay u garab taagan yihiin dadka danyarta ah ee ku nool dhuusamareeb waxaana ay bulshada soomaaliyeed ugu baaqday in ay iscaawiyaan mjkan waxaa watay dhallinyaradan yararkaa oo isxilqaantay oo isku xilqaamay inay dadkooda oo danta yar macnaha ay afuriyaan una afuriyaan wixii markaas karaankooda ah citaa kulaysay iyaga hadda aysa jirinin hay-ada aysan waxu soo dhiibinin toban toban shilin oo jeebkooda isaga dareen iyo labaatan labaatan unbay maaragtay hadba ay marba ku afurinayaan maanta waxay afurinayaan dad ilaa toban qoys dhaafaayo waana fayskii labaad awalna labaatan qoys horetay wax soo siiyeen wayna wadi doonaan intii bisha ramadaan ay ka jirto insha allah biidnillahi alkariim waxaan rabnaa ciidda macaanto inaad khayrna ilaahay ku siiyo oo ilaahayna uu inku barakeeyo afurkaas dhalinyaradu idiin keentay